barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah kow iyo labaatanka bisha disembar sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwaci anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegi doono saamaynta ay odayaasha dhaqanku ku lahaayeen siyaasadda mar walbaba odayaalku doorkooday lahaayeen odayaalka dhaqanku doorkooda ayagaa soo xuli jiray haddii ay nabadoonnadu soo xulaanna isimadaa saxiixi jiray badanaamana culays badan lagalama kulmi jirin xataa guddiga xulitaanka iyo ansixinta dhib badan kalama kulmi jirinin barnaamijka intuu socdana waxaad ku maqli doontaan kaalimihii heesaha
balsaakana waa jimce bunyow salool bunyow samee salool waxaan filaya dhegaystayaal inaad bunkiya saloolkii soo dhawaysateen idaacadda intaan ku guda jirin aad ku maqli doontaan heestaasna dabcan sidoo kale waxaan ka madhnaan doonin wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarahase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii shalay ku dhawaaqay in xogeyaha gaashaandhigga maraykanka james mattis uu ka degi doono xilkiisa bisha februari hadal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne trump ku sheegay in jenaraal mattis uu howlgab noqon doono bilowga sanadka cusub kadib markii uu madax ka soo ahaa labada sano ee lasoo dhaafay waaxda gaashaandhigga trump waxa uu ku ammaanay jenaraalka howlgabka noqon doona in uu shaqo wanaagsan ka qabtay iibinta qalab militari oo cusub iyo in uu ka caawiyey isaga sidii ay xulafada maraykanka ay u bixin lahaayeen qeybtooda kaga aadan qaaraanka militari ee xulafada trump waxaa kale uu sheegay inuu dhowaan soo buuxin doono booska xogeyaha difaaca ee maraykanka hadalka madaxweyne trump ee ah in wasiirka difaaca uu banaynayo xafiiska ayaa kusoo beegmay maalin kadib markii uu madaxweynaha uu sheegay inuu dalka suuriya kasoo saaray ilaa iyo laba kun oo askari oo maraykan ah oo halkaasi joogo
aqalka wakiilada dalka maraykanka oo ay haatan hogaamiyaan xisbiga dimuqraadigu ayaa meelmariyey lacag dhan shan bilyan oo dollar taasoo si kumeel gaara loogu ogolaanayo dayirka uu madaxweyne donald trump doonayo in laga dhiso xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico aqalka wakiilada maraykanka ayaa tallaabadan cod u qaaday goor dambo khamiistii shalay ah waxaana ansixintan lacagtan ogolaaday boqol iyo shan iyo siddeetan mudane oo ka tirsan laba boqol iyo toddobiyo toban mudane oo fadhigaasi ku sugnaa hase yeeshee ansixinta miisaaniyaddan koobani waxa ay u gudbi doontaa aqalka sanadka oo u muuqda inaanay jirin wax fursad ah oo ay dhankooda ku ogolaan doonaan madaxweyne donald trump ayaa laga maarmaan u arka helitaanka kharashka ku baxaya dhismaha dayrkaasi waxaana kulan uu la yeeshay hogaamiyayaasha aqalka wakiilada shalay khamiistii uu sheegay in aanu saxeexi doonin miisaaniyaddaasi oo aanay ku jirin lacagta uu u qoondeeyey dhismaha derbiga xataa haddii ay mudanayaasha sanadku ay ansixiyaan
duur wanaagsan dhegaystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boosaaso inoogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa puntland waxaa ka socota xulista xildhibaanada cusub ee baarlamanka puntland kuwaas oo soo dooran doona madaxweynaha haddaba odayaasha dhaqanka ayaa xildhibaanada matalaya beelaha u saxiixa xubinnimadaasi si uu u noqdo xildhibaan haddaba arrimahani ma yihiin dhaqan ahaan kuwa soo jireen ah barnaamijka toddobaadkan waxaa martigu ah axmed warsame xirsi oo aan ka waraysannay markii hore puntland la dhisay ergaa lagu dhisay hore ergadaas dad lasoo xulay bay ahaayeen isimo culimo aqoon-yahan s- dhaqan siyaasiyiin een, ururada bulshada dad yacni waxay ahaayeen qof walbaba wixii la bidayey oo la islahaa waxbuu arrintaa ku kordhin karaa lagu xulay bay ahaayeen xilli seera wax laga bilaabay hadda meel ebera way ahayd waxay ahayd wax yacni maaragtay aad iyo aad maskax badan iyo waqti iyo la gashay bay ahayd adduunkuna sidaatan ma ahayno markaa soomaalidaba looma soo jeedin waxaa la ii sheegay dad hawshaa ka qayb gala ay ii sheegeen dadka sheeganahaya quruumaha madow iyo een, waxaa yidhaahda igad iyo waxaa la yidhaahda carab iyo waxaa la yidhahda yurubian midna inaysan wax ku darsan dastuurka qoridiisa een, xulidda baarlamaanka doorashada madaxweynaha wax dhaqaale ah inaysan ku bixinin Een, waana lagu guuleystay Een, haddii kadib een, xoogaa mar waa tii khala dhacay oo qoladii baarlamaanka ahayd oo cabdulaahi yuusuf ay yidhahdeen xukunkan kuu kordhinay waa tii laysku qabtay xukunkii oo maxkamadda sare soo dhex gashay Een, waxaa la yidhi mar haddii wixii lagu heshiiyey oo hal qof iyo hal cod inay dowladdaani gaarsiiso la waayey oo haddeer xukunkii laysku qabsaday hadde waxay noo dhisan ma jiraan baarlamaankii horena waa dhaceen ergi horle baa wax dooratay adigoo si kastaba ha ahaatee dagaaladii iyo wixii iyo si yacni maaragtay een, xeer jacab ah baa wax lagu sameeyey oo dowladihii iyo jamhadiya dirirkii iyo wixii si xeer jacab ah wax lagu dhammaysta waxaa een, doorashadii waxaa timid maxamed cabdixaashi iyo cadde ay ku tartameen baarlamaankii baa wax doortay baarlamaanka sidee lagu soo xulay ma dhaqan ahaanba lagu soo xulay baarlamaankaas waxaa soo xulay odayada sida haddeer xaaladu tahay ma ay ahayn dadka markay laba nin ama saddex nin doonto waxaa la oran jiray war hebelow hebel isaga daa war hebelow hebel ninkii diyaar saraay waxaa la oran jiray war xataa diyaaradda trisboorkaagi baa lagu siinaya hebel isaga daayo dhib badan lagalama kulmaynin Een, waxay ahayd yacni maaragtay wax dadku ay isku ixtiraamaan oo xataa qaarkood dadku kuwii horoo joogay bay- bay isaga dayn jireen waxay oran jireen hadduu wax ka helayo isagu ha iska joogo yacni culays badni ma jirin laakiin dhibaatada waxay ka timid mar walba waxaa la leeyahay waxaa loo doortay dowladda tan meel ku gaar in ay dadka doorasho gaarsiiso baa loo doortay baa mar walba la oran jiray ma aqaan midhaa kursigaan balaadaha midhaa miyaa habaaran hadda ma aqaan qofku markuu banaanka joogo waa fiican yahay hebel baa la doortaa le hadhow miyuu habaaran yahay marka ninkii waa isku dhejinayaa doorashadii iyo xisbiyadii iyo nidaamkii isagoo aan waxba ka qaban shantii sano bay u dhammaanaysaa nin walbaba waxaa la leeyahay baarlamaankii ha soo doortay meeshii baa la taaganya waana ku meel gaaro haddeed wixii wax loo dhan yahay maahana waa ogtahay qabiilada qaar baa intaa qaylinay waxay leeyihin annaga baarlamaanka wax kuma leeyihin annaga waa nala khalday annaga waxa weeye godob baa nala ka galay annaga waa nala xaqiray waa aragtay intaa dagaal baa ka socda marka meelku gaarkaasay ahayd waxaa la rabay meelku gaarka in laga gudbo oo dowladda loo dhammaado oo dadku xisbiya noqdaan oo nin walba xisbi raaco meeshuu jecel yahay raaco ka bacdin xisbiyadaas wax doortaan oo s- dowladda saa lagu dhiso waaye axmed goormay soo bilaabatay marka in odayaasha dhaqanka ay soo xulaan ee xubnaha matalaya ee qabaa'ilada baarlamanka yuusuf waa mahadsan tahay horta weligeedba odayaalka dhaqanka dastuurka waxaa ugu qoran baa la yidhi horta marjaca loo noqonaya waa ayaga mar walba oyo- doorka hogaaminta ayagaa leh baarlamaanka soo xilidoodana ayagaa leh laakiin culayskaa kala badnaa walowba haddeer markii xaaladdu sidii hore ay ka bedelaantay dadka qolo walba qole eedaynayso laakiin mar walbaba odayaalku doorkooday lahaayeen odayaalka dhaqanku doorkooda ayagaa soo xuli jiray haddii ay nabadoonadu soo xulaanna een, isimadaa saxiixi jiray haddii een, aan yani maaragtay badanaamana culays badan lagalama kulmi jirin xataa guddiga xulitaanka iyo ansixinta dhib badan kalama kulmi jirinin waayo waxay ahaan jireen in laysku qabsado bahasha la culaysiyo haddeer federaalkaaba inooga horreeyey iyo markii lalahaa konton iyo kowda iyo lacagta corruptionka iyo waxaasaaba inooga horreeyey wixii ka horreeyey marba marka kale xoogaa waa soo cuslaanaysay laakiin dhib badan lagalama kulmi jirin way yarayd reer saddex nin ama laba nin ay wada doonayaan way yarayd wax yar iyo laba iyo saddex bay ahayd odayaasha dhaqanka inta badan iyagaa xula ee xubnaha u matalaya ee beelaha golaha wakiilada gaar ahaan ee puntland oo kale marka axmedow khilaaf badan baa ka dhaca gaar ahaan xilligan bal waxaad iga wartaa khilaafka hadda jira odayaasha dhaqanka ay ka maraan xulista ama qabaa'ilka xildhibaanka ay soo saaraan qofku matalaya iyo xilligii hore ee dhaqan ahaan maxaa farqi u dhexeeya waa is oran kadhaa farqi badan baa u dhexeeya Ee, wax walba waa isbedeleen waxaa laga yaabaa waagii puntland la dhisay odayaal dhaqankii wax soo xulay waxaa laga yaabaa boqolkiiba sagaashan inaysanba joogin haddeer oo ay dad dhintay yihiin iyo dad aan shaqo haynin dad cusub baa yimid dadka hadda isimada ah kulli waa ogtay dhalinyaray u badan yihiin Ee, taasi waa qodob qodobka kale haddeer markii hore een, puntlandba ama doorashooyinkaba dadku lama danayn jirin haddeer intii yani maaragtay waxaa yimid waxay noqotay soomaaliya sidii la oran jiray dagaalkaasi naati warsu u dhexeeya oo kale baa soomaaliya laysugu haysta yacni isku haysigaa soomaaliya laysku haysto baa waxay noqotay cid walbaba in ay cid ay soo maalgashato ciddaasoo ay leedahay danihiinna waa idin fulinayaan horta isku haysigu xaggaasu ka yimid marka iskaaysigaas wuxuu keenay inuu corruption dhalo in lacaga la bixiyo in la yidhaahdo xildhibaanada hebel hebelo hebel soo xul in la yidhahdo odayaalka guryahooda ha loogu tago in la yidhahdo hebel baa fiican in yacni halkaa corruption baa ka bilowday corruptionkaasina wuxuu ka yimid hardanka soomaaliya yacni gacnaha ku jira oo hardanka ah haddee nin walbana wuu arkaya haddeer waad og tahay waxaa laleeyahay imaaraadkiibaa saameyn badan ina ku leh wadanka ciidamaa u jooga dekadii boosas iyaday u xiran tahay ilaa badda caas ilaa garacad ayagay u xiran tahay meel walba ayagaa cabirtay yacni hardankaasaa ka mid ah dee dabcan qolo kale oo kasoo horjeeda oo raba meesha inaan imaaraadku qabsanna waa dhici ka dha inay jidho ma jidhay ee xilligii hore ee arrimahan aad sheegayso ma jirin iska qabsigan soomaaliya in cid walbaba ay tiraahdo ay ismuujiso si toos ah waxaa u horeysay markii uu turkiga soomaaliya imid oo madaxweynaha turkigu iyo markaa ra-iisul wasaare inuu ahaa baan u malaynaya uu xamar ka soo degay oo uu yidhi soomaaliya waa la tegi karaa adduunkan rabin inuu wax u qabto waana nabad soomaaliya waxna waa laga qaban karaa waana u tegi karaa markaasaa waxaa bilowday awaleyto qandaraaslayaal gaar ah oo reer galbeedka iyo xulufo cidla ah iyo carabta qandaraas ahaan u haysatay waa og tahay carabta xoolihiiba inaan ka xidhay xoolaheenna tahriibbaa cumaan iyo jabuuti iyo baa la marin jiri tahriib ahaan bay u gadan jireen dhuxusheenna tahriib ahaan bay u gadan jireen kalluunka ayagaa jiriifi jiray yacni waxay noqotay in ay dowlado kale saameyn ku yeeshaan arrintii baa marka lasii laba jibaaray oo yani maaragtay ayagoo ka duulahaya waagii burburkii waxa ay uga faa'iidaysteen bay waxay rabaan inay soomaaliya khayraadkeeda iyo danahooda istaraatiijiyadeed inay corruptionkii kaga faa'iidaystaan oo dowlad la-aan iyo laalush ay bixiyaan ay ku haystaan bay hadda sheekadii u wareejiyeen soomaaliyana waxaa laleeyahay dowlad la aqoonsan yaha ka dhalatay dowladdii waa is abaabushay ciidamay yani maaragtay samaysatay waxay samaysatay yani siyaasad arrimo dibadeed bay samaysatay yani waxay leedahay arrimaha yaga diba gudaha naloo daayo waa og tahay marka oo waxaa la yidhi dhurwaagii la tag bartay laga dhig waa ku ceeb nimankii soddonka sano waddanka jiriifanahayay yacni dowlad baa meeshaan ka dhalatay oo aad u daba istaagaysaan waa aqbali waayeen hadba cid bay soo maalgashanayaan hadba cid bay soo maalgashanayaan hadba cid bay soo maalgashanayaan hadda waxaa ordaysa waa ogtahay baarlamaanka waxa u ordahaya niman ganacsato ah oo tijaariina oo la yaqaano kamariyada magaalada ugu waaweyn boosaaso leh baa u tartamaya dhalinyaradii iyo ninkii laislahaa ama waa oday ama waa nin maamul yaqaana ama waa nin wax kordhin kara lama rabo waxaa la rabaa nin interest qandaraas wata marka qandaraasyadaasa hadda laysku haya way axmedow ee waxaa la dhahaa inta badan odayaasha dhaqanka baa xula xildhibaanada haddana odayaasha dhaqan haddana qabaa'ilku waa nabadoono badan yihiin waa salaadiin badan yihiin waa isin badan yihiin sidee marka dhaqanka ee qofka dhaqanka ah oo saxiixiisa soconaya oo qofka uu soo magacaabo oo wakiilka baarlamaanka u matalaya ee beeshiisa noqonaya yaa saxiixa horta anugu inta aan aqaano horta ismadaa saxiixa u dambeeya isinkaa leh ama boqor ha ahaado ama beeldaajo haado ama garaad haado ama ugaas ha ahaado laakiin dadku waa badan yihiinoo nabadoonnaa jira oo isma cusub baa jira oo dadka laftigiisaba hadda sii batay oo qolo walba waxyar isim gaaraan samaysanayna laakiin waxaasoo dhan awal waa la is ixtiraami jiraya dhallinyarada cusub oo hadda isimada kusoo biiray iyo intereyska dhaqaale baa hadda dhibaatada hadda taagan waa intereyska dhaqaale nin baaba marka horeba waxaa laleeyahay annagaa ku dhisayno ku caleema saaraynaa laleeyahay kharashkao dhan baan bixinaynaa baa laleeyahy waa lagu dhisaya kharashkao dhan annagaa bixinaynaa laleeyahy waxa weeye gaari cusub baa loo gadaya ismadii horeeto tuulaa loogu tegi jirayoo meel barkad iyo ugu taaliyanoo hala ugu xaraysan yihiinoo dadka uu ku sooriyaya baa loogu tegi jiray waa og tahay hadda ismada jira nin walba guri dhala ah buu degan yahay gaari aan xabaddu karina waa wataa waxa weeye qolaha u imaanaysa waxa laleeyahy annagaaba kumaalgelinaa isinka gaariga qurux badan hala guriga qurux badan hala dejiyo ismadii baaba marka waxaa laleeyahay yacni waxay ku ku milmeenba yacni wixii bulshada meeshii iyagu dhexdhexaad ka ahaan lahaayeen isin walbaba qolaa gaar ku xiran oo yacni maaragtay qoloa xiratayba qolona banaankaa lagu celinahaya waxaa laleeyahay kuwaas khayr beelayaal weeyahoo inaga danaheenna ka shaqayn mayaan yacni dhibaatadaasa marka waxay keentay in waxa kan la cusleeyo oo laysku qabsado dhaqankii hore waxay samayn jireen waxayba ohan jireen annaga hanoo keeninina ee haddii alba kuu roon yahay idinku kusoo heshiiya oo ninkii aad isku soo raaca oo reer hebel yahay soo kala gureenoo ninkii aad siisaan baan anigu idinku ducaynahaya saasay oran jireen wayna yareed in laysku qabsado oo madasha la keeno laakiin haddeer dhibaatada jidha waxa weeye dad badan oo dhalinyaro ah oo aan hawshan khibrad u lahayn haddeer waad aragtay magaalada in xataa yani maana qabiilooyin isku xabadeeyay inay jiraan iyo kuwo xataa meela ku kala shiray iyo kuwo yiri nin baan ana- nin- waxaasoo dhan waxa ka dambeeya ma jiri jirin laakiin sababta keentay waxa weeye corruptionka waxa weeye dadkiibaa qaar waxay raaceen qandaraasyada iyo interaysyada dadka dadka dhibayana waa dadka qandaraasyada wata isinka laftigiisa waa la khaldayaayo gurigaa loogu imaanayaayo waxaa la leeyahay haddii laba kuu roon yahay shaqaan wadnaayo dadkaan shaqo u abuuraynayo sha- qandaraasyaan bixinaynayo fulaan baan waxbaa laga dhaadhicinaya wixina wax dadku u saman yihiin ma ah meesha marka waxaa moodaa doorkii dowladduna inuu jilicsan yahay oo dowladdii haddii waxaa laga rabay inay dadka waxaan ku meel ku gaarka inay dhaafiso oo dadkoo yacni dowlad xalaala la doorto meella waxaa ka jira corruption oo dee qofkii waxaa weeye interest baa la kala jiidanaya marka ismada inaan wax ka sheega ma rabo laakiin dee wuxuu dadku way arkaan oo meeshii inay dhibaato tahay oo yani maar dadkii la kala guri waayey oo ninkii la yidhahdo hallasiiba nin kale laga daba keenayo waa aragtaa dowladda lafteeda hadda waad aragtaa in la leeyahay oo isma hadlayaan iyo rag waxgal ay hadlayaan oo ay leeyihiin nimanbaha meesha taagan oo madaxtooyada ka shaqeeya waxay leeyihiin haddaadan maxaa hebel noogu keenteen hebel noo codayn maye ma wax soo jireenaa marka in dhaqanku ay mar walba ay doorasho soo dhowdahay ay xildhibaan ay iyagu s- markay kusoo kala baxaan qabiiladoodu ay saxiixaan ma wax soo jireen ah oo jiray puntlandba ha waa dastuurka ku qoran taha layihi in ismadu ayihiin marjaca loo noqonayo sideedaba marjaca loo noqonayo waxa la yihi xataa madaxweynaha haddii laysku qabsado oo dhibidhacdo marjaca loo noqonayo waa ismadaa la yihi dhaqanka ismada dhaqanku marka waxaa la rabay dadka dowladda loo xil saaray oo le dadka idinkaa ka mas-uula la doortay in laga gudbo baan ku yidhi meel ku gaarka in laga gudbo nimankii meeshii bay ka dhaqaajin la'yihiin oo nin walbaba mindhaa maaqan meeshu macaansada ma kursiga kursiga kaarqa meeshu macaansanayaa siduu u leeyahay maantana far baa mayrla yaa waxaa la leeyahay waqtigii baa soo galay markaasaa waxaa la leeyahay irbad lifaaq lama gelin meeshii horey taaganta marka aniga waxay ila tahay inay waxoo dhanba ay tahay wax dadka lagu dhibaataynayo oo aan dadkii la rabin inay horey u socdaan oo aan dhulkii la rabin inuu horey u socdo oo meeshii dowladnimo laga rabinin Eh, waxaa la rabaa lacagta in qabiil ahaan lagu qaybsado eh, oo inta baarlamaanka joogta iyo inta bahalkooda iyo inta ninka odayaala ay qaybsadaan dowladda inay ayagu wasiirada iyo qaataan inay ayagu inta haddii lagu rayan dadkii kaleeto awal qaylinhaya kuwii lahaa baarlamaan ma lihin kuwii lahaa waana la xaqira kuwii lalaha annaga degmooyin ma lihinna inaan dan laga lahayn marka dhibaatada anigu waxaan saarhayaa dadka la dooranayo oo hogaanka loo dooranaya siyaasa dadka hogaaminaya ayagaa la rabay inay dadka yidhaahdaan xisbiyadaasaan sameynay qof walowba si aad xaqaaga u heshid cid dooro oo ciddaan la xisaabtan hadhow isqa qabsiga iyo ee, mushkiladaha hadda jira xilligii hore ma wax jiray bay ahaayeen mise ee, ma jiri jirin wax wax aad u sii yar bay ahayd wax aad u yar waa boqolkiiba aan u malaynayo inay shan ka yarayd sagaashan iyo shanta kaleeto waxay imaan jireen meesha isagoo nin walbaba uu nadiif yahay aan waxba lagu haysan bay imaan jireen hadda ee, xilligii loogu talagalay ee, xulista xildhibaanada waa ay dhaaftay ma u malaynaysaa marka in isqaqabsiga ee, u dhexeeya beelaha iyo dhaqanka inay qayb ka tahay waa waa waa waa waaba laleeyahay oo waxaa laleeyahay xubno badan baan lakin waa maqlaysay guddiga doorashada guddoomiyihii waa kii hadlayey oo uu lahaa haddii allaba kuu roon yahay wakhtigu waa gebagabe eh labaatan shan baraan ku darnay labaatanka bisha labaatankii bisha waa maanta waxaynuna ognahay dad badan inay weli ishaystaan Eh, ishaysigaas marka waxaa laleeyahay xagga dowladdana waa ka jira xagga ismadana waa ka jira ismada go-aan gaaristii eh, ay arrintaa go-aan ka gaari lahaayeen way adkaatay oo waxa weeye halkii xubinahayd toban reer baa doonaya wuxuuna dee waa lix iyo lixdan dadku intay farleegihin waa aragtay reerkii xataa la yidhaahdo laba xubnood baa leedihiin hadday yihiin kun iyo shan boqol oo reer hadday yihiin ama kun reer yihiin waxay waa isku haystaan waayo dee hal xubinaa ma anfici kadho kuwii aan awal ku jirinna waaba ayuu kuma jiraan waxay lahayn meesha dulmi baa lagu hayaa waxa laysugu haystaaba waa dulmiga awal allaga nala ka galay warkayga ma garatay marka eh, waxaan aaminsanahay inay iska hagaagayso oo haddeer yani maaragtay go-aan la gaari doono wax la fududayn doono Een, kuwa baarlamaanka oo hadda la dooranhayana dhibta waa arkaan kuwa odayaalka ahayna dhibta waa arkaan oo, een, oo dhaqankuna waa arkaan anigu haddeer khaasatan waxaan leeyahay ilaahu lix iyo lixdankaas waa dambe ha nagu soo celine Een, wax khayr qaba noogu bedel baan anigu leeyahay ma kula tahay marka in qof iyo cod ay dhici kadho xilligan in soomaaliya ay ka dhacdo si halkan ee, looga baxo ee, dhibaatada iyo xulista ee xildhibaanada waxaan aaminsanahay anigu inay wax sahlan tahay adduunka waad og tahay oo wax boqol kiiba boqol ma jiraan hadda puntland waa nabad Een, waxyaabo yani maaragtay amni darra ah oo laga sheega waa jiraan oo xagga jileec iyo maamulka inay tahay ku saabsan tahay dadku u tirinayaan laakiin waa og tahay oo magaalooyinka waaweyn oo puntland kulli waa nabadgelyo waa laga codayn karaa haddii la yidhaahdo xataa codaynta magaalooyinka waaweyn ha laga codeeyo waa xataa bays la qaadan karo xataa in la yidhahdo dadka degmooyinka u dhow dhow iyo tuulooyinka iyo inta lasoo urursho magaalo madaxda gobolka ha yimaadeen xataa waa wax la garan karo waa aaminsanahay inay si fudud u hargeli kadho laakiin dadku waxay leeyihiin hogaanku raalli kama ahan ismaduna raalli kama ahan ismadu raalli kama ahanoo mar walba marjaca loo noqonhayo dowladdu soo xulahayo waa ayaga oo doorkooda meesha ka baxaya dowladduna ma rabto oo hadda wax la xisaabtamaya ma jiraano ninkii dee isagaa iska imaanahayo meeshii lagamana horeeyo lagamana dambeeyo wax marjaca oo loo noqdo maxkamad sare ma jidho eh, baarlamaan ma jiro waa arkaysaa baarlamaankii sida laleeyahay maalin cad baa waxaa laleeyahay intuni soo istaa wuxuu leeyahay lacagtaasaa naloo qiibshay waxaan saxiixnayna ma naqaan intaasaa nala sii Een, yacni waa aragtaa meesha dhibaatadu taagan tahay waxaasoo dhan marka waxaa keenaya een, lix iyo lixdanka ken baa dhibaato ku ah dadka ra- baa le- looga gudbi karaa doorashadana waan la rabina waa la samayn karaa wax yar baa lagu samayn karaa waayo dhibi badanba ma jidho maalin keliya oo la yidhahdo doorashaa la samaynahayaa oo dowladdu hadda boosaaso kaleeta badanaa wax la yidhahdo ugu shita badan wax ka dhacdhaca maalin keliya oo la yidhahdo meel walba ciidan baa la taaga halkaa waa la dooranhayaa dadka halkaa qof walba maro isbaar bay ku xiranta hal maalin bay noqonaysaa marka lama rabo garowe waa nabad qardho waa nabad gaalkacyo waa nabad waxba ma jiraan buurtilo waa nabad haddii la kuu roon yahay Eh, dangoray waa nabad haddii la kuu roon yahay yac- dhahar waa nabad haddii la kuu roon yahay soo ma arag Eh, xingalool waa nabad wax wey waxba ma jiraan waxba kama dhacin weligaa ma tuuloyinkas waxbaa lagu dila weligaa maqash waa nabad waa laga codayn karaa wax xisbiyada waa laga furi karaa wax walba waxba waa nabad laakiin ma rabo ninka la doortay ma rabo meeshiisu rabaa inuu fariisto waayo cidiba la xisaabtami mayso isagaa meesha boqor ah isagaa madaxweyne ah isagaa nabadoon ah isagaa taliye ciidan ah isagaa wasiir ah isagaa haddii alba kugu roon yahay xildhibaan ah wax walba isagaa isu ah sharciga oo dhan gacantiis ku sitaa maxkamad isagaa isu ah garsoor isaga wax walba isagaa ah marka maba rababa inuu waxbaba dhaqaaqaanba ma u rabo intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ila socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso halkaa ka dhegaysanayseena waa idaacadda v o e intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno nabadgelyo
yuusuf maxamuud dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka inoo soo tabinayey haatanna waa wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
mahadsanid sharwac haddii aan ku horeyno dhinaca ciyaaraha dalkaasi ingiriiska horyaalka premier leaga ayaa la ciyaari doonaa sabtida kulamo badan inkastoo hal ciyaar ay dhici doonto ee jimcaha maanta ah tababaraha cusub ee kumeelgaarka ah ee kooxda manchester united ol junior soldier ayaa waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa in uu noqon in uu noqdo tababaraha rasmiga ah balse waxa uu meesha ka saaray in aanu jirin wadaxaajood u socda isaga iyo maamulka oo ku aadan sidii uu u noqon lahaa tababaro joogto ah tababarahan cusub ee kooxda manchester united ayaa ahaa ciyaartoy hore oo u soo ciyaaray kooxdani waana shan iyo afartan jir- shan iyo afartan sano jir u dhashay dalkaasi norway haddii aanan loo cusboonaysiinin heshiiska oo aan looga dhigin mid joogto ah waxa uu dib ugu laaban doonaa kooxda ka dhisan dalkaasi norway ee molde oo uu tababaro u ahaa ka hor inta aanan laga dhigin macalinka kumeergaalka ah ee kooxdani ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaara kooxda liverpool james milna ayaa la filayaa in uu tababarka kusoo laabto kadib markii uu dhaawac uga maqnaa ciyaarihii ugu dambeeyey ee ay kooxda ciyaartay waxaana ciyaaryahankan u dhashay dalka ingiriiska laga yaabaa in uu safto kulanka ay liverpool ay la ciyaari doonto jimcaha kooxda kubadda cagta ee wolverhampton wonders waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ay liverpool hal gool iyo eber uga badisay kooxda kubadda cagta ee napoli hal toddobaad ka hor dhinaca spain kooxda barcelona ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay la soo wareegtay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee valencia jason morilo waxaana uu kooxdani uu kula joogi doonaa muddo lix bilood ah si amaah ah kooxda kubadda cagta barcelona ayaa se laga yaabaa in ay ciyaaryahankan iibsato haddii uu tababaraha kooxda uu ku farxo qaab ciyaareedkiisa dhinaca horyaalada ee qaaradda yurub ayaa waxaa jiri doona ciyaaro sabtida ingiriiska kooxda arsenal waxay biri subax biri galab la ciyaari doontaa kooxda burnley naadiga chelsea ayaa waxa ay wajahaysaa kooxda kubadda cagta ee leicester manchester unitedna waxay booqan doontaa cardiff city halka kooxda kubadda cagta ee manchester city ay la ciyaari doonto crystal palace dhinaca horyaalka siriicada talyaaniga dhowr kulan ayaa dhici doona kooxda kubadda cagta ee lazio waxa ay gurigeeda ku martigelin doontaa calary milan waxa ay soo dhoweyn doontaa fiorentina impoli iyo samdori ayaa is arkaya napoli waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee sbal inter milan waxay la dheeli doontaa kievo halka yuventus iyo roma ay tahay ciyaarta isha lagu hayn doono oo habeen dambe ka dhici doonta magaalada turin ee dalkaasi talyaaniga xagga sbain kulimada ugu waaweyn haddii aan soo qabanno kooxda barcelona ayaa la ciyaari doonta sabtida kooxda celta vigo real valladolid waxay sarka doonaan atletic bilbao halka atletic madridna ay fooda dari doonto kooxda kubadda cagta ee sbanyol dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa nageynta
waa hagaag dhegeystayaal nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha inala socodsiinaya markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxa aynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka axmed carsha iyo weliba buniye uu sameeya salool malaha saarbaaye
subax baad kacdaa noloshuwa sadarka loo adoon si qorshaystay way si kaleya kugu soo sintaaway ilen ilen subax baad kacdaa noloshuwa sadarka loo adoon si qorshaystay way si kaleya kugu soo sintaaway sidaynu ahayn shalay samantii wada jirkii sidaynu ahayn shalay samantii wada jirkii sigsaagale baa jire maxaa saxmile qaldamay sigsaagale baa jire maxaa saxmile qaldamay jacaylkeenii somaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakana waa jimcay buniya u sameeya salo malaha saar baa haye jacaylkeenii somaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakana waa jimcay buniya u sameeya salo malaha saar baa haye waliyo saan waliyo waliyo uu weyraxa waliyo saan waliyo waliyo uu weyraxa waliyo saan waliyo waliyo uu weyraxa waliyo saan waliyo waliyo uu weyraxa
heestaasi dabacsan ee bun iyo salool waxaa ku luuqeeya axmed carshe iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiiyey cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulan dambe nabadgelyo
masuulo jacayl dhabiway inuu inuu salbalaadhao sadriga uu ku sii fido sidaha hantamooyiyay masuulo jacayl dhabiway hayeeshee waa sunnaha dareen laba wada sida hayeeshee waa sunnaha dareen laba wada sida inuusan wisoo galeeyey maxaa isu kaa sawiray inuusan wisoo galeeyey maxaa isu kaa sawiray soomaaliya